magacayga horta waa ilyaas ciise cali oo ku magac dheer ansa run ahaantii go'aanka shalay ay gaareen baarlamaanka soomaaliya shacabka soomaaliyeed haddaanaan aadaa u soo dhowahaynaa maxaa yeelay waa masayrka ummadda soomaaliyeed aa ku jiro in micnaha maarkano yani baarlamaanka soomaaliyeed ay ka dhawaajiyaan xuquuqda ummadda soomaaliyeed dowladdaana wakiil waxay ka tahay dhammaan inta afka soomaaliya ku hadasho ku faraxsannahay waxala waxaan dareemi karaaba inaan seexdo shalay go'aanka ay baarlamaanka gaareen aadaa ugu faraxsan ku hadasho tan waxay u noqonaysaa aragti imaaraadka inuunan lahayn dalkaas go'aanka baarlamaanka uu qaatana waxa waa go'aan xalaal ah oo uu maaragtay ku saxnaa aadaana u soo dhowaynayna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed go'aankaasna waa go'aan muhiim ah geyiga soomaaliya waxaa mas-uul ka ah dowladda soomaaliya go'aankii shalay markii la fiirsho waa markii labaad oo baarlamaanka ayna galaayo arrimo waajibkiisa ah tii horaysa waxay ahayd tii badda tanna waa tii labaad waxay calaamo u tahay inaan waddadii cagdeed cagta saarayno in xukuumaddii iyo baarlamaankii uu ku raaco madaxweynahana hadhow saxiixa qasab waa saas daraaddeed annaga daanna ururo bulsho waa u hambalaynaynaa magacayga waxaa waa yaxya maxamed axmed aad iyo aaddaa ugu faraxsanahay go'aanka shalay ay gaareen baarlamaanka aad iyo aadaa usoo dhoweynayaa shay wanaagsan waaye go'aankaas ay ka hor istaagaan dad aan oo la soo xiriirin dowladda inay meel cidlaha ay wax ka qabsadaan waa mid qalada wax walba oo wax laga weydiinayo dalka waa dadka ka arrimiyo baarlamaanka
inay go'aankaas gaaraan way ku wanaagsan aad iyo aad ugu wanaagsan waana soo dhaweynaa shacabka muqdisho haddaan nahay magacayga saddexaad nuurta carfaaye ibraahim aan leedahay go'aanka shalay waxaa u arkaa wax wanaagsan ee dowladda gaartay kayga aad u kacsaya waa ku faraxsanahay magacaygu saddexaan xasan axmed cadar ayaa la yidhahda waxaan farxad noo amba mahad noo amba aan ku faraxsannahay go'aankii shalay waxaan arkaa mid weyn oo natiijo weyn ay gaartay dowladda soomaaliya maadaama ay dad sheye dhulkayna inta yimideen dekada inay ka dhistaan ee damceen haddiiba ay dowladdeenna soomaaliya ay ka hortagtay ee naga beenisay naga celisay cadowga dhulkayna inuu qaata rabo waxaa aad iyo aad ay noogu qabteen amba qarannimadayna ayna tuseen in farxad ayna geliyaan maana waa midaan ku raacsannahay baarlamaanka soomaaliya ciddii isku daydo inay waddankeenna dhulkiisa amba ciidayna ay gataan amba dhistaan isku daydane waxaan jecelnahay in ay ka hortagaan ay naga qabtaan
magacayga waxaa la yidhaha nabadoon yaasiin muuse cabdulle waxaan taageerayaa go'aanka ay soo saartay dowladda federaalka ee ku saabsan dp wol aad iyo aad baan u taageerayaa waana soo dhowaynayaa dowladdii maxamed siyaad barrena waa kurisay dekedda kismaayood dowladdii sagaalka sano oo hore ahayd oo sagaalka jilay baa dhistay dowladdii maxamed siyaad barren waa kurisay tan boosaasoodna dowladdii maxamed siyaad barran noo dhisay talyaani baa noo dhisay ma aha hanti maamullo goboleedya dhisteen mana heli karaan waanu ku faraxnay oo waanu ku faraxnay oo waanu ku faraxnay oo waanu doonaynaa in nala ka saaro cadasho u shaqaystayaasha waddankayaga ku soo degay dekedda berbere iyo dekedda boosaaso haysta in badan baanu halgamaynay oo waanu qaylinayno garab baanu raadinayno garab la'aan baan hays hadda garab baanu helnay waanu raadinaynaa ha nala ka saaro oo ha nala ka saaro ma doonayno oo waanu nacanay go'aankan wuxuu u saamaynayaa puntland waa soomaaliya soomaaliya waxa saamaynaya ma garanaysaa berbere iyo boosaasona waa isku mid d b o iyo b n o waa isku shirkad waxay ka soo jeedaan imaaraad oo duulaan ku ah soomaaliya oo uu ku lahaa iyadoo gubatay oo dawladnimo gebi ka laadlaaddo oo ay gabawareen dhowr nin oo gaalo la heshiiyey oo taladu godaadday oo gees u bixi weyday gohaankii habaarkii shacbiga guulla ka ajibiye guulaystayaal lala socdiiyo gaarhayaa kacaye ummaddoo god lagu sii wado baad gacanta lacdeen oo gobonnimada nimankii baashay baa gebagebayseen